bismi illaahi araxmaani araxiim habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa kusoo dhowaada barnaamijka caawiya daljiro habeen walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan efamyada daljir iyo internetka ciwaanka aan ku leenahay ee daljir dot com waa khamiis sagaal iyo tobanka bisha january sanadka laba kun toddobiyo tobanka qodobada barnaamijka caawiya daljir aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a ururka qareenada puntland oo baaq adag ka soo saaray gabdho lagu kufsaday puntland xukuumaddana ku adkeeyey in sharciga hortiisa lagu ciqaabo kuwa kufsiga geystay xildhibaanada baarlamaanka galmudug kuwooda xilka ka qaaday cabdikariin guuleed ayaa shaaciyey shuruudaha madaxweynaha ay ku bedeli doonaan mudane guuleed wasaaradda caafimaadka puntland oo xarun lagu daaweeyey cudurka qaaxada ka hirgelisay degmada bandarbayla ee gobolka karkaar burtille iyo nawaaxigeeda oo qayladhaan xooggan laga muujinayo abaaro dadkiiyo dunyada saameeyey wasiirada maamulka koonfur galbeed oo kulan aan caadi ahayn ka yeeshay abaarta ka jirta deegaanada maamulkaasi ka taliyo saraakiil ka tirsan milatarigii hore ee soomaaliya oo ku baaqay in la doorto madaxweyne dhisi kara ciidan qaran oo la wareega hawsha amisom hayso maamulka bakool oo dayro ka soo saaray abaarta ka jirta deegaanada gobolkaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiga daljir anigoo khadar cawla ayaa idinla socodsiinaya istuudiyaha daljir ee magaalada buuhood ayuu idinka imaanayaa u diyaar garoowa mar kale iyo barnaamijka caawa iyo daljir hagaag aan ku bilaabe ururka qareenada puntland ayaa baaq adag ka soo saaray gabdho lagu kufsaday deegaano puntland ka tirsan xukuumadda ayay ku adkeeyeen in sharciga hortiisa lagu ciqaabo kuwa kufsiga geystay iyaga oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada garoowe ayay qareennadu waxa ay odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ugu baaqeen inay faraha kala baxaan arrimaha la xidhiira kufsiga una daayaan sharciga bushro cabdiweli oo daljir garoowe ka tirsan ayaa warbixin ku eegaysa arrintaasi ururada qareenada puntland ayaa garoowe ku qabtay shir jaraa'id oo ay kaga hadlayeen tacadiyada jinsiga ee loo geysta gabdhaha soomaaliyeed waxaana ay aada uga hadleen dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday magaalada galdogob ee xarunta gobolka mudug dhacdadaasoo loo geystay gabdha daayara islamarkaana lagula kacay kufsi iyo muuqaalo laga duubay mid ka mida gabdhaha iyadoo dhaawaca waxaana madasha ka hadlay qareen siciid axmed faarax waxaana sheegayna in ciddii dembigaas geysatay sharciga la marin doono iskama reebi jirin xumaanta ay sameeyaan waxaan leenahay waa xumaan xumaan dhaaftay arrintaas wax loo adkaysan karo iyo wax la maqli karo midna maaha waxaan ugu baaqaynaa dowladda puntland dhammaan iyo mas-uuliyiinta kale oo shacabkaba ah arrintaa hal meel in looga soo wada jeensado cadaaladda la hor keeno wiilasha ay dhamiyaan xumaanta ay sameeyeen ciqaabteeda ay dhamiyaan hadda waxaan maqlaynaa weli beel baa gacanta ku haysata war ka daaya beesha waa in loo gudbiyo maxkamadihii baa dhisane maxkamadaha iyo xafiiska xeer ilaalinta la hor keeno ciqaabtooda la mariyo meel adag lagu xiro weliba ay hesho gabadhaaso haddana combitationkii ay mutaysatay oo ah waa damiirkeedii la dilay iyo dhibaatada gaarta ee hesho waxaan codsanaynaa maxaa yeelay waa in la dabaqo shar shareecada islaamka in la dabaqo xeer baa hadda loo sameeyey kufsiga xeerkaasi maaha xeer kasoo horkajeeda shareecada islaamka waxa weeye waxay culimadu qabaan in badan oo ka guddoomiyaha qareenada puntland qareen fartuun waxaana iyadu ay diiradda saartay in ninkii gabarh soomaaliyeed ku xadgudba sharciga la marin doono lagana yeeli doonin xeer dhaqmeed oo badanaa mar kasta oo tacadiyada noocan oo kale ay dhacaan soomaalidu xalka ugu dambeeya ee lagu xaliyo falalkan oo kale ay u isticmaalaan tan ka dhacday galdogob ama ka dhacday garowe ama ka dhacday ayl ama ka dhacday maxay haytooye tuulooyinka ku xay ku xaydaaman garowe waa dhibaatooyin inagu soo badanaya haddii aanan fusuqa ama dhibaatooyinkaas iyo tacdiyadaas waddanka ka dhanka ah haddaan meel looga soo wada jeesan waxay noqonayaan wax la caadaysto oo ay ballaaranayaan waxaan halkan baaq uga dirayaa odayaasha qabiilada iyo cid walba oo isku dayeysa fusuqa waddanka inay ku xaliyaan cimaamad hoosteeda waxaan leeyahay fusuqa la xalinayo waa in qof walba waxa uu xaq u leeyahay shareecada islaamka la hor keenaa laguna mariyaa lana marsiiyaa waxa waajibaadka uu gutay qofkaasi ma ahan qof dambiile ah in la in la duudsiiyo oo hoosta la gashto waxyaalaha ugu badan oo dhibaatada keenaya oo tacadiga keenaya oo maxay atay keenaya abaaraha oo keenaya jiilaalka dheeraaday aan kala go-a lahayn waxa weeyaan waa xaqa la daboolayo waxaa la yidhi xaq haddii afka laga daboolo feerahay ka dilaacaan waxaan oranayaa mar labaad iyo mar saddexaadba anigoo ka dhiidhiyaya ama anagoo ka dhiidhiyayna oo isku duuban dhammaan qareenada puntland in tacadiga loo geystay gabadha soomaaliyeed ama gabdhaha soomaaliyeed ee ku kala xayndaaban soomaaliya is- bishali kusii xayndaaban magaalada magaalooyinka puntland in odayaashu arrintaas ay faraha kala baxaan ma ahan qofka in la in xoqiisa ugu dambayntii waxaa soo xirtay guddoomiye ku-xigeenka qareenada puntland qareen maymuun waxaa iyaduna ay sheegtay dhacdo kasta oo noocan oo kale ah nin allaale ninkii geysta in sharciga la marin qof kasta oo bini aadan ah gabar keliya ma aha laakiin dhammaanteen qof kasta oo oo islaam ah waxaan aada ugu faraxsanahay inay ka hadleen dhammaan ee, bulshada kala duwan ay ugu horeeyaan culimada innaga runtii dad muslimiina baa nahay culimadu waxay noo yihiin bays soo maha culimadu waxay noo yihiin bays culimadu ay ku hadleen dal iyo dibadba ay ka hadleen aad baan ugu faraxsanahay puntland waxaa ka hadlay ninka yidhahda sheekh maxamuud xaaji yuusuf aan dhageystay ee dibadda oo kale abudalxa ka hadlay waxay aad arrin soomaaliya oo dhan meelay joogtaba laga muxuu ahaa laga wada xumaaday aadna u foolxun allahna waxaan ka rajaynaynaa inaysan dib dama inoogu soo noqonin waxaa la yaab leh muxuu ahaa waxaan akrinaya xalay maqaal ay ka ay isbarbar dhigaya wadamo badan oo kala duwan oo qaybtooda ay gaala yihiin oo mu- waxyaalaha xukuumada ay sameeyaan kufsiga oo kale hadda waxaa ka mid ahaa dalka jaynaha oo kale qofka markuu wax kufsado waxaa la sameynaya dhahan xasidaa'in labaatan sano oo kale ah baa lagu xirayaa iyo mag shura cabdiweli garaase raadiyo daljir
xildhibaanadii dhowaan shaaciyey inay xilka ka xayuubiyeen madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa shaaciyey shuruudaha musharixiinta doonaya inay buuxiyaan xilka madaxweynenimada galmudug sida ay ku sheegeen shir jaraa'id oo ay cadaado ku qabteen xildhibaanada ayaa idin u jeediyey ciidamada nabad sugidda ee nista oo ku sugan magaalada cadaado oo ay sheegeen inay weerar ku soo qaadeen xarun ay ku shirayeen xildhibaanada oo cadaado ku taalla بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شيخ حافظتان wuxuu ku saabsan yahay cadadii shalay ka dhacday degmada xayaado xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka galmudug dhacdadaas oo ay dhacdo aad iyo aad u fool xun ayna ku naf waayeen ciidamo soomaaliyeed oo halkaa isku dhac halkaas ka yimid markii ay ciidamadii ciidamadii xarunta ilaalinayay iyo ciidamo kale oo ay soo weerareen halkaa ay isku dileen halkaan ay ku dhafaayeen ilaa iyo dhowr iyo askari dad shacabana ay ku dhaawacmeen waxaan marka hore aan u tacsiyeynayaa ehladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen ciidamadaas dadkii dhaawacmana waxaan leeyahay ilaahay dhaawacina ka dhigo mid fudud Eh, runtii eh, askari xun ma jiro Eh, waa askartaan aragteen qoraxdaas taagan ayagoo xuquuqdooda aysan helin mushaaraadkooda aysan helin garaamkooda aysan helin laakiin askari xun ma jiro hoggaan xun baa jiro Eh, runtii eh, waxaana rabnaa hadda kadib nasbacdaas kale soo noqonin Eh, aad iyo aad baana uga xunnahay eh, wixii meesha ka dhacay Eh, waxaan halkaan uga baaqaya eh, madaxweynaha kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari iyo taliyaasha ciidamada inay arrintan ka dhacday eh, maaragtay eh, galmudug shalay xaruntiisa eh, baarlamaanka cadaado inay ay isha ku hayaan waxaana ka rajaynaynaa aan ugu baaqaynaa in dadkii ka dambeeyey falka noocaas ah maxkamad si degdeg ah loo gaarsiiyo arrintooda oo aanan aysan noqon mid mid kuwii hore u dhici jiro oo kale oo inta qofka dembi gale la sii daayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم أنا هو بدونها ضد الدرشرة ملحوين ملحوينها دولة في الجنة ما أنت أو أي تاريخ متهي سيدي يترك بشي كواد لو لو كنت يتدري الطريق وعن هلك الكسر الجيدين يا جدول كشؤونك ضد الدرشرة kadib kadib markii aan aragnay xilka qaadistii madaxweynaha baarlamaanka uu ka qaaday xilkii ayna soo doorteen tobankii bisha ayna soo doorteen guddi doorasho oo heer madaxweyne koob iyo tobankii bisha bisha koowaad guddigu markii uu fadhiyo dhowr ah uu yeeshay oo kala duwan waxaa ka soo baxay lix iyo tobankii bishii koowaad laba kun toba- toddobiyo toban faafinta guddi hoosaadyadii guddiga doorashada waxaa kale oo ma- oo maanta oo ay taariikhdu tahay sideed iyo tobankii bishii koowaad laba kun iyo toban iyo toddoba waxaan shaacinaynaa jadwaladii doorashada madaxweynaha oo sidan u qoran kow jadwalka shaqada ee guddiga labo jadwalka shuruudaha mushadaxnimo ee madaxweynaha dowladgoboleedka galmudug saddex jadwalka habraaca doorashada saddexdaa jadwal oo ay doorashadu ku socon doonto ayaan maantay shaacinaynaa sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka galmudug in ay dhowraan inay tixgeliyaan jadwalada doorashada ayna ilaaliyaan waktiga loogu talagalay in ay arrintaasi ay qabsoonto iyadoo aan ku baraarujinayno in ay si wanaagsan u akriyaan jadwaladaa si waafaqsan jadwaladana ay u soo gudbiyaan siifiigooda iyo alaajidooda wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mas-uuliyiinta xildhibaanadii xilka ka qaaday cabdikariin xuseen guuleed ayay kuwaasi ahaayeen magaalada bandarbayle ee gobolka karkaar ayaa markii u horreysay laga hirgeliyey xarun loogu talagalay in lagu daaweeyo dadka qaba cudurka qaaxada xarunta waxaa degmada ka hirgelisay wasaaradda caafimaadka puntland oo kaashanaysa qaar ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka haddaba doctor cali xasan waa xiriiryaha mashruuca qaaxada ee puntland isagoo ku sugan magaalada bandarbayla ayuu arrimahaasi uga warramay maxamuud cabdi ibraahim annagu maanta waxaan xariga ka jirnay xarun cusub oo ay leedahay degmada bandarbayla waxaan jecelnahay in lagu daaweeyo bukaanada qaba cudurada qaaxada xaruntaas waxay noqonaysaa xarunta saddex iyo tobnaad ee puntland laga inta ka furan markii lagu daro ilaahay idankiis waxaan kaloo rajaynaynaa inaan isla wiigagaan furno laba kale xarumood dhaxar iyo ballidejin jidada ugu weyn oo meeshaan xarunta looga furayna waxa weeye in meelaha aada u fogfog ee laamiga ka baxsan dadka jooga oo ay ku adag tahay inay gaaraan meelaha kale isbitaallada leh ay meeshooda ku helaan adeeg caafimaad jeedadaasa ugu weyn waxa aan rabno inaan uga samayno dadka halkan waa garta sidee ayay ku timid marka eh, furitaanka eh, xaruntan Eh, runtii dadaal eh, dheeriya oo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha la jaalka ay galeen ayay ku timi in la furo Eh, eh, muddo dheer bay soo socotay waan soo qiimaynay markii hore meesha eh, dhismo kasoo samaynay Eh, ugu dambeynna maanta alxamdulilahi waxaan ku guuleysanay inaan xaruntaasi si official loo furo
waa garta marka eh, dadka xanuunka qaba ee deegaanka ku sugan eh, markii hore sidee ayay ku heli kareen adeegyo caafimaad oo xaruntan oo kale eh, la mid ah
Eh, si eh, dhibaato badan ku jirto oo qaas badan ku baxayo oo sidadku xun yihiin oo aada og tahay xarunta ugu dhow waxaa laga yaabaa inay tahay ama se isku shuban ama qardho ama boosaaso Eh, hadda insha allah waxaa u fududaan doonta iyagoo gurigooda qof walba jooga in daawo lacag la-aana iyo baaritaan lacag la-aana uu helo Eh, taasna waxay naga kaalmayn doontaa eh, cudurkan figitaankiisa oo adduunka dee iyo soomaaliyaba mushkilo ku haya isagoo weliba noocyo kala duwan hadda usii gudbaya oo dad badan intay daawooyinka qaataan googooynayaan bacdina noocyada imdaadka la dhaho oo aan daawada caadiga hadda la yaqaan ka jawaabayn ay timaado marka inay wax badan ka qabataan rajeynayna insha allah marka eh, deegaanka aad xilligan ku sugan tahay oo isbitaalkan laga hirgeliyey heerkee bay marka cudurkan ay ka gaarsiisan tahay guud tusaale ahaan dadka cudurkan uu hayo
Eh, sidaan qiyaasano eh, eh, waxaan rajaynaynaa in dad badan oo cudurka qaba magaalada iyo tuulooyinka u dhow dhow oo dhan laga heli doono Eh, sababto ah dadka waxay u baahan yihin wacyigelin fara badan Eh, dad badan oo iska qarsanaya laga yaaba inay jiraan dadka waa dad iska aad ka ka fog tahay adeega caafimaadku waa dad laga yaabo in dhaqaalahooda hooseeyo marka waxaan rajaynaynaa dad badan oo cudurkaas la heli daran insha allahu tacaala inaan meeshaan laga helo eh, sida ugu saxsanna loo daaweeyo insha allah waa garta marka dawooyinka ma lacag ayay dadku ku iibsanayaan mise waa lacag la-aan daawooyinku waa lacag la-aan baaritaankuna waa lacag la-aan Eh, keliya waxaan rabnaa in ay dadweynuhu ogaadaan inay meesha tagaan oo is soo baaraan marka yaa idinka taageeraya marka eh, dawooyinkaasi Eh, eh, hormuud waxaa ka ah hawsha wada wasaaradda caafimaadka Eh, iyo iyo iyo iyo iyo hay-adaha la kaalkaa sida world vision iyo mercio si hay-ad la yidhaahdo ayaa qayb ka ah runtii mashruucan marka sidaas uu socdaa waa gartay marka cudurkan dhibaatooyinka uu bulshada ku hayo maxaad nooga sheegi kartaa iyo weliba sida marka hore uu ku bilowdo
cudurkan dee saa ogtahay horta markii qaaxa la yidhahdo waxaan malaynayaa cudurrada ugu faca weyn ee adduunka laga yaqaan weeye inta taariikhda la garanayo weligii wuu jiray lagana yaabo inuu muddo iska sii jiro sababtaa dee ilaa hadda xataa tallaal saxa oo qofka intii laga tallaalo uu ku baaba'ayo lama yaqaan laakiin sida ugu saxsani waxa weeye in qofka markii cudurka lagu ogaado deg deg looga daaweeyo suusan heerarkan kale ugu sii gudbin cudurkan waa cudur dilaaya oo xubin kastoo bini aadamka kamida ku dhici kara marka waana cudur xagga neef mareenka ku gudba inta badan boqolkiiba sidee sagaashan qaabo kale way jiraan laakiin waa cudur saa ku ku faafa laakiin haddii qofku uu islamarkiiba ogaado inuu cudurkaas qabo baaritaan lagu sameeyo la daaweeyo waa cudur laga bos- bogsoon karo laakiin haddii qofku isku ilaawo ama la dhunto ama la googooyo waa cudur dilaayo oo qofka noloshiisa galaasan karta waa gartay waxaa soo hadal qaaday eh, dadka iyagu dawooyinka aan sida tooska u qaadan ama gogooya marka dadkaas dhibaatooyinka ay la kulmi karaan maxaa ka mid ah
saa ogtahay cudurkan haddii si si sax loo daaweeyo daawinta la siiyo waa sida ugu fiican oo cudurka qofku inuu ka bogsooday u badan tahay boqol kiiba boqol laakiin haddii cudurkaasi dadku intuu ku dhaco ay googooyaan ama daawada sida ahayd aan loo qaadan waxay keeni kartaa inuu u- u gudbo face kale ama weji kale oo ah inuusan daawada la yaqaano first lineka la dhaamo daawada koowaad uusan ka jawaabin Eh, marka uu u gudbo eh, weji kale wejigaasina uu u baahnaan doono eh, muddo dheer in qofkii la daaweeyo Eh, maxaa la daawo aada eh, dhibaato badan xataa jirkiisa qofka u geysan karta inuu cuno Eh, lagana yaabo xataa kaa inuu kasii jawaabi waayo hadhow aan xal loo heli karin marka eh, dhibaatada ugu weyn hadda ay ku hayso eh, qaaxadu eh, bini aadamka waa noocyadaas dambe oo jawaabtooda aada u adag tahay daawooyinka la qaadanayana muddo dheer ay soconayaan ee dhibaatada ay qofka bini-aadamka ugeysanayaanna ay aada u badan tahay qiimahoodana uu aada u sarreeyo waa gartay maxaa astaama marka eh, cudurkan uu leeyahay
Eh, waxaan kula talinaya horta qof kasta oo oo oo oo oo ka shakiya inuu cudurkan qabo gaar ahaan eh, hadduu qofku saddex toddobaad iyo wax ka badan qufac leeyahay inuu xarunta t v-da tago ama qaaxada eh, uu baaritaan ku sameeyo isagoo aan lacag la weydiineyn eh, maxaa la dhaha baaritaanka iyo daawada toonna qofku markii laga helana inuu si saxa loo daaweynayo Eh, marka qofku inuu de uusan cudurkii waayadii la qabsan jiray ilaa had waa lasoo dhaafay Eh, in eh, qofku lacag ka bixiyo waa lasoo dhaafay inuu meelo aada u fogfog u aado waa lasoo dhaafay keliya dadkeena ayay ku xiran tahay qof walba sida caafimaadkiisa ula dadaali lahaa annagu wixii tala ah iyo tusaale waa siin karnaa laakiin qof walba waa inuu ogaadaa oo mas-uuliyadda qaadaa caafimaadkiisa runtii Eh, si uusan isaguna u dhibaatoon oo u shaqaysto oo u noolaado insha allah eh, dadka la nool iyo familigiisa ama eh, dadka eh, eh, ku xeeranna uusan dhibaato ugu geyn waa tahay ugu dambeyntii eh, wax ka hortaga ma leeyahay cudurkan ama sidee ayaa looga hortegi karaa
cudurkani runtii qaaxada la yidhaahdo wuu jira tallaal la sameeyo oo ka hortag la yidhaahdo tallaalkaasi macnihiisu runtii ma aha inuu qofku uusan cudurku ku dhici doonin laakiin macnihiisu waxa weeye in eh, noocyada khatarta ah ee dilaaga ah sida tan maskaxda ku dhacda oo kale iyo aysan aysan ku dhicin qofka Eh, marka qofku markuu dhashaba in la tallaalo waa muhim qof kasta Eh, markuu dhalo eh, maalinta habeenku dhashaba in la tallaalo sidii laga tallaalo waa aad bay muhiim u tahay waxaa kaloo muhiima oo oo oo oo ugu fiicani qof walba oo shakiyaba inuu isbaaro si loo daaweeyo Eh, si ka- sidoo kalena inuu qofku taxadar dee ka sameeyo qaabka uu nool yahay oo dhan hadduu dad jiran la nool yahay hadduu meelo ciriiriya ku nool yahay haddii eh, nafaqadiisu hooseyso Eh, dadaalo fara badan oo qofka shaksiyan nadaafadiisa iyo qaabka u nool yahayna waa laga rabaa xagga nafaqadiisa inuu hagaajiyeysaan xiriiryaha mashruuca qaaxada ee wasaaradda caafimaadka puntland doctor cali xasan ayuu kaasi ahaa weli waxaa soo badanaysa qaylo dhaanta ka soo yeeraysa abaarta ka jirta qaybo badan oo ka tirsan soomaaliya degmada burtinle iyo deegaano ku xeeran waxaa booqasho ku tegay qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee burtinle kuwaasoo u kurgalay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka abaartu saamaysay xildhibaan cabdirasaaq axmed nuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burtinle ayaa tegay deegaanadaasi xasan haykal ayuu uga warramay waxa uu ku soo arkay meelaha abaarahu ay saameeyeen abaartu sida aynu ognahay deegaanada puntland oo dhan iyo soomaaliya o dhan sida aynu la socono way ka jirtaa si baahsan gaar ahaan degmada buurtinle waxaa ka jirta abaar baahsan oo runtii aada moodid deegaanada kale inay iyada ay la wadaagaan haddana inay si gaara ay usii taabatay taas micnaheedu wuxuu yahay degmada buurtinle sanadkan xilibeere xilli roobaadkii dayrta roob baa ka daaya aan badnayn meelo kamid ah waxaa isugu soo guuray dad badan oo deegaanada ku hareereysan degmada buurtinle bay ka yimid dadka iyagu sidii naqa ay ugu soo guureen u degan ayaa abaartii bilaabatay oo si baahsan waddanka o dhan uga dhacday taas waxay keentay marka culays ka fara badan tiradii dad ee awal halkaa deganayd abaartu marka halkaas waxaa moodaa xoogahaas intaas inay tahay dheeraad oo dhinaca marka laga eego waxaa ka jira culays baahsan kadib roobkii ayaa da-ay bariga oo dadku ay aada ugu hayaameen halkaas waxaa looga tegay dhammaan dadkii maxasta ahaa intii jilicsaneed oo dhan dadkii xoogga lahaana wuxuu kaxeeyey xoolihii weliba iyadoo dadkii keliya aan laga tegin xoolaha inj intii jilicsanayd iyo dadkii jilicsanaada laga tegay dadkaas intooda badan waxay isugu urureen meelo baraada ah oo olaji ku shubteen iyo ceelasha magaalada buurtinle korkeeda marka halkaas waxaa mar aanu ku tagnay safaro deegaanadaas hoos yimaada degmada buurtinle qaybo kamid ah iyo ceelasha degmada buurtinle iyo dadka kusoo dhawaaday waxaan arkaynay colays aada u fara badan in badanoo horena waa laga hadlay iyada oo warbaahintu si fiican ay uga qayb qaadanaysay marka halkaas waxaa ka jira colays aada u fara badan si guud dalkao dhan bu uga jiraa laakiin haddana waxaa muuqata anagu maadaama aanu si dhow ula soconay xaaladda deg abaaraha ee degmada buurtinle in culaysku aada u baahsan yahay siaad la socotaan waxaa jira guddi abaaraad oo si firfircoon u shaqeynayo runtii aadaan uga mahad celinayna dadaalka shaqo ay hayaan iyo sida ay ugu dabar adeegeen hawshaas abaaraha ay soo wajahday isku tashi degmo wuu jiraa laakiin waa dareemi kartaa culayska jira iyo isku tashiga degmeher degmo ayaa waxay yihiin wax aada u kala fog oo aanay dabooli karin degmadu baahida halkaa ka jirta marka xasanow sidaas ayaa waxu jiraan waxyaabaha noo soo aragnayna waa culaysyadaas noocaas ah
waayah deegaanadaa tagtay marka maxaa kamid a deegaanadee wey hadaa noo sheegto deegaanadan tagnay waa deegaanada ku hareereysan degmada intooda badan marka meelaha magaca oo deegaanada horey u ahaa la tiriyo waxaa kamid a meelaha aanu tagnay deegaanka godob yar deegaanka bahri deegaanada ku hareereysan degmada buurtinle oo dadka reer guraaga isku yimaadeen oo sida magaalada geesaheeda ah faratooyada farjanno laabees deegaano badan oo noocaasaa la tegtegay marka deegaanadii awal la yaqaanay oo dadku ay isugu imaan jireen waxaa hadda bedelay oo kasii dadbatay oo dadku aada isugu isugu yimaadeen isugu soo guureen meelo ay ku exsanayeen biyo ay ku shubteen iyo wax lamida iyo meelihii damarka hore ay degdeganaayeen oo xoolihii lagaga raray halkaas isku urursadeen oo dadku waxaa jira waxaa samaysamay deegaano aada u fara badan oo dad badan oo qaarna xoolihii dhaafeen qaarna waxa weeye xoolihii wixii u dhaqma u haray laga raray oo loo raray dhulka naqu ka da-ay ay isugu soo guureen waayahay qoysaskaas marka haddii aad tiro koob kusoo samayseen intee gaareen cadadkooda ma soo qiyaasteen xasan tiro koobkoodu wax la qiyaasi kara ma aha wax la qiyaasi kara ma aha tiro aad tiro u badan weeye tiro aada u badan weeye meesha ugu yar ayaa waxaa deg waxaa isugu yimid dhowr boqol oo reer xasan aad baa umahadsanta walaale waktigii degmada dadka marka laga hadlayo fadhigii golaha deegaanka waktigii ku aadana waa dabamaray haddana muddo dambe oo loo qabtay ayaa jirtay in la qabto waftii dawladdu soo dirtay oo yimid ay iclaamiyeen waktigaasna waa suurtageli weyd in la qabsoomo sababo dhowr ah sabab tahay xaalad wadan isaga jiray colaadeed iyo dalka dhan iska galay iyo abaar marka taasi qayb bay ka ahayd laakiin waxaad moodaa degdinka kale oo dhan waa ka qabsoomeen kale fadhiyadii waa la qabtay golaha diiqmada go-aan gaaristiisii iyo qorshayaashiisii waa meel mariyey marka xoogaa dhinacaas waxaa jirtaa buuqile in aan weli fadhigii golahu qabsoomin muddadii dambe loo iclaamshay iyo waktigii caadiga ahaado ku aadanaa midna
waayo marka maxaa een, qabsoomay een, dhinaca ee, adeegyadii bulshada ee u baahneed maxaase wax een, badan baa la qabtay runtii een, marka loo eego heerkii awal waxa ahaayeen ee tusaale ee, wadooyinkii degmadu burtala adogeyd iyagoo ah kuwa aada celiya u ah een, waxbaa laga qabtay waxaa la baxshay wadooyin een, waxaa la sameeyey sidaad la socoteenba ee, bulshada mar walbana aan- mar walba aan la wadaagin iyo warbaahintada Een, degmadu la wadaagaysay in la balaashay wadooyinkii xirmooyinkii oo kale oo la qaaday in badan oo kamid ah waxyaabo kale oo badan oo degmada eh, sida goobihii nadaafada iyo qashinka wax laga qabtay Eh, barnaamijkaasi meel fiican baa dhinaca waxqabadka marka la eego uu maraya Eh, hase ahaatee waxaa hareeyey khilaafaad soo noqnoqonaya oo isleeyahay haddii aan khilaafkaasi jirin Eh, meesha hadda wax joogaan in badan meel ka horeysa ayaa la joogi lahaa marka waxaan isleeyahay dibaac badan oo hadda jira waxaa sabab u ah khilaafka khilaafkana waxaa la rabaa wax walba waxay leeyihiin hogaan ee golaha deegaanku waxay doorteen guddoomiyaha ee golaha deegaanka ahna duqa degmada marka ee kolley dee hormuud isaga u ah wax kasta oo la rabo in xal laga gaaro khilaaf kasta si loogu hortegi lahaa iyo tanaasulkeeda qofka koowaad inuu noqdo waxyaabahaas oo dhan marka taas waxaan arkaya nasiib darro tahayo suuqii degmada laftiisi kaalintiisi noocaasa uu gabay oo aada moodidba inuu qeyb ka yahay khilaafka soo noqnoqonaya marka arrintaas ayaan isleeyahay waxay noqotay xogaad laakiin meesha la joogo meel aada uga horeysa ayaa la joogi lahaa waxaan soo jeedinayaa si eh, meesha aynu rabno loo gaaro annagu waxaan nahay golo ahaan dad bulshadu soo dooratay dayal aan meesha ku imaane ee u dhaaftay inay shaqadaas kasoo dhalaalayaan bulshadana adeegyada ay u baahnayd ay u qabanayaan Een, marka mina ihin dad qoys iyo qaab noocaas ku salaysan waxaan nahay qof kasta oo xildhibaan oo kamid a golaha deegaanku wuxuu matalaa guud ahaan bulshada geeskii doontaa ku noolaato magacay habta lahaa marka taas een, si aan uga soo dhalaalo qaabtun aysan u noqon mid bilaash ah Een, waxaa lagama maarmaan ah in loo shaqeeyo si daacad ah Een, weliba wuxuu u qeybsan yahay laba qaybood joogto iyo golaha guud guddiga joogtada ahi waxaa loo igmaday in ay si dhow ula socdaan een, shaqada ay qabanayaan fulintu qabanayso Een, marka inay iyagu la xisaabtamaan inay ansixiyaan wax kasta oo lagama maarmaan ah hadda waxa weya muddooyin muddo dheer oo hadda bilaal gaaraysa ayaan guddiga joogtada ah fadhiisan taas marka waxaan isleeyahay ee, waxay khilaafsan tahay wadatashigai iyo isku tiirsanaantii golaha iyo go-aan gaarisii dhabka ahayd oo la rabay in la sameeyo arrintaasi waa arrin ka hor imaanaysa maadaama aan guddiga joogtada aha fadhiisan waxay noqonaysaa golahoo dhan shaqadiisii een, aada ayay gaabis u tahay sidaa darteed marka waxaan soo jeedinayaa een, in golahu la sameeyo isu tanaasul waqti adag baa lagu jiraa waqti ay jirto ee, abaari abaari lagu jiro colaado jiraan oo duruufo badan jiraan ayaa lagu jiraa saa darteed een, isla markaana degmada lagu daray mashruuca jeeda ilkeyga la rabana cid een, ay tahay inay uga faa'iidayso bulshada oo mashruuca si loogu talagalay waxaana tahay golaha deegaanka marka haddii khilaaf jiro ma suurtagelayso sidii la rabay in looga faa'iidaysto mashruucii iyo mashaariicda kaloo la midkaaba Een, marka waxaan soo jeedinayaa in tanaasul badan la sameeyo qof walbaa wuxuu tabanaya uu liqo khaasatan guddiga fulinta ah oo aan dareemayo laftooda in mid madow ku kala dhex jiro Een, ay isu tanaasul iyo magaranaysa ay sameeyaan ee dulqaad badan walaal deegaankana waxaan kula talinayaa cid walba oo wax tabanaysa in ay soo dhaweyso cidda Een, danta guud inay soo dhaweyso tabashadeeda iyana ay isbarbar dhigaan isu miisaamaan ee waxa ay tabanayaan iyo iyo iyo danta caamka ah xildhibaan cabdirasaaq axmed nuur oo ka tirsan golaha deegaanka burtinle ayuu kaasi ahaa barnaamijka caawiya daljir ayaad weli dhegeysaneysaan stuudiyaha daljir ee magaalada buuhoodle ayuu idinkaga imaanayaa qodobo badan ayaa inoo soo socda ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan milatarigii hore ee soomaaliya oo ku baaqay in la doorto madaxweyne dhisi kara ciidan qaran oo hawsha amisam la wareega maamulka bakool oo dayro kasoo saaray abaaraha ka jira deegaanadaasi iyo qoraaga buu ka hadlaya af soomaaliga oo waraysi aan idinka hayno ayaa soo socda marka horese maamulka koonfur galbeed ayaa wasiiradiisa ku shireen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay madaxweynaha maamulkaasi shariif xasan sheekh hadan ayaa shirkaasi gudoominayay waxaanay ka hadleen ammaanka abaaraha iyo cudurro ka dilaacay deegaano maamulku ka taliyo wasiirka warfaafinta ee koonfur galbeed xasan cabdi maxamed ayaa shir jaraa'id warbaahinta u qabtay kana warbixiyey waxyaabihii ay golaha wasiirada koonfur galbeed ka hadleen golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya siday caadadaba u ahayd kulankoodii khamiislaha ahaa oo uu hogaaminayay maanta shir guddoominayey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan bay isugu yimaadeen qodobada la isla soo qaaday waxaa ka mid ah guud ahaan sidii loogu gurman lahaa dadkan abaaruhu ay halakeeyeen abaarahaas oo aan isleenahay guud ahaan waxaan la wadaagnaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaanna reer koonfur galbeed soomaaliya inay u gurmadaan dowlad ahaan iyo shacab ahaanba shacabkeennan abaaruhu ay dhibaatada badan u geysteen ilaahayna subxaanahu wa tacaala la baryo sidii uu nimcadiisana waafajin lahaa sidoo kale golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed waxay isla soo qaadeen ammaanka guud ahaan gobollada koonfur galbeed soomaaliya oo aan isleenahay wuxuu marayaa meel aad u wanaagsan oo ciidamada koonfur galbeed soomaaliya maalinbaa maalinta ka dambaysa ay soo hooyayaan guulo iyagoo degmooyin badan iyo deegaano badanba kula dagaalamay nimanka gumaadka ummadda soomaaliyeed dhibaatooyin badanna u geystay sidoo kale dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay guud ahaan ammaanaysaa shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya oo hareer istaagay walaalahooda dhibaatadu ay ku dhacday dhanka abaaraha iyo ganacsatada reer koonfur galbeed soomaaliya kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga intuba gurmadka ay u sameeyeen sidii dadkaas wax loo gaarsiin lahaa sidoo kale waxay baaq u jeedisay dowladda koonfur galbeed soomaaliya hay-adaha caalamiga ah oo dhinaca bani aadamnimada u qaabilsan adduunyada inay guud ahaanba ummadda soomaaliyeed kaalmo la garab istaagaan dowladda koonfur galbeed soomaaliyana ay soo hareer istaagaan iyo dowladda federaalka soomaaliyeed oo iyana u magacowday guddi heer qaran ah sidii abaarahan wax looga qaban lahaa wasiirka warfafinta ee koonfur galbeed ayuu kaasi ahaa cabdisalaan daahir xaashi oo ka tirsanaa wasaaraddii gaashaandhigga gaar ahaan dowladdii milatariga ee kacaankii soomaaliya oo waraysi siiyey radio daljir ayaa ka hadlay doorashooyinka dalka ka socda iyo musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha cabdisalaan ayaa waxa uu kula dardarmay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya in ay doortaan madaxweyne dalka wuxuu qaban karaa dhisina kara ciidan qaran oo howlaha ammaanka suga lana wareegi kara hawsha amisom hayso
marka ugu horreysa horta waxaan salaamahayaa radio dalsir ee ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto u raadiya xaqiiqada dhabta iyo meesha ay ku guuri lahayd marka labaad waxaan salaamahayaa ummadda soomaaliyeed inta ehelka cadaaladda iyo runta wax ilaahay iyo rasuulkiisa iyo malaayigiisa iyo kutubtiisa iyo rusuuladiisaba rumaysay waan salaamahayaa oo islaamka muslimiinta meel kastoo ay joogto haddana kuwa soomaaliyeed gaar ahaan waa tahay
salaamta walaal waxaan waxaan salaamahayaa diinta iyo maalka iyo sharafta iyo dhulka iyo calanka soomaaliyeed inta ehelka waxa u dhaqanayso naf iyo maalba u dhexinayso oo jiritaanka sahal salaamullah
marka labaad soomaaliya si xornimada ku heshoogaan ogeyn waxaa jirtay koontara bandida iyo koontara kaasa koontara kaasa waa talyaaniga waa qolada lacagta raadisa qolada waxay koontara ku ahayd bandiyada iyo jiritaanka iyo calanka labadii guruubba sidii ugu jira soomaaliya ilaa hadda waagaas marka waxaa la yaa laga takhallusaa ha laga takhallusaa la yidhi koontara bandida waa calanka iyo dhulka jiritaankiisa qolada ladiga ku abaalaya halaga takhalluso sababtoo ah lacag waa la abuuri karaa haddii waddan jiro labadii guruubba hadda sidii u jirta soomaaliya hadaan marka siyaasadeeda iga weydiisay ilaa intaas way jirtay dhulkan markii calan ku dhashay khaladku ha iska jiro oo khaladku ilaahay baa khaldamaya bilaa halku waa khaldamaa dal baa la soo dhisay sharcigu waxaa dastuur buu ahaa wuxuu ahaa qofka soomaaliyeed inuu nabad ku seexdo in la isdhex maro in qofkii qofkii la soo qabto inaan hanti qofkeed la qaadan karin ee wixii wax qaadan karaa isaga tala ku qaataa ay noqoto magac dowladeed marka dowladaha hadda soomaaliya ka jira oo dhalaha oo dhalaalahayay waa kuwa qabiil ku dhisan ama ku dhisnaa hantibo waxaan oran karnaa marka siyaasadaha hadda soomaaliya ka soo iyo su-aashaada haddaana baaro soomaaliya ninkay u baahan tahay runta lama sheegin weliba waxbaa dhiman wax hadda raadinayaan qabiil bay wax ku raadinayaan sababtoo ah qof ilaahay ka baqaya oo maantay doonahaya inuu qabiil ka dambeeyo horta soomaaliya sida aragtay oo xoolihii ay dhammaanaya oo xikas ay dhammaanayso xilli inta la raadiyo ninka ku doonahaya oo labada boqol ku bixinaya oo lacagta ku bixinaya islaamnimada horta in la doon kuma jirtaba hoose oo sheegay haddii ummadda dhimanaysa ninka wax doonaya intuusan doorashada gelin inuu inta meelaha abaaraysa yidhaahdo oo xilka raadinaya uu dadkaas soo quudiyo ilaahay xaggiisaaba horta laga siinaya waxaa soo hartay nimanka tartamaya hadda haddaan dib ugu soo noqo nimanka tartamaya laba gruuba isugu jiraan labadii gruub aan kuu sheegay weye laakiin ninkaas soomaaliya ay kacay horta haddaan hadda kuu magacaabo oo aan kuu magacaabo waxaa la leeyahay bilbel hadda haddaan ku kuu magacaabo diinta wax walba tiiru ah yaa diin leh yaa iimaan leh yaa shaarsan oo sunnadii sunnadii waxaa u qarsan oo urkiisa ku jira ilaahay baa loo og laakiin yaa sunnadii nabiga raacay oo u dhow yaa loola karnaa haddaan safayno waa tiradaynaa waa kala saaraynaa waa dadkanagii inayna xukmaan baanu rabnaa yaa leh sunnadii nabiga raacay oo u dhow oo dadka ayada qur-aan oo daliilin kara oo ku waxeeya waxaa weeye doorashadii hadda ka horeysa labiyo tobankii ninkii kitaabka qaatay oo yiri kitaabkaasaa wax ku xukumaya oo islaamka ahaa waa la diiday kii yiri dimuqraadiyaan wataa oo kitaabka dhinac masaara waa la qatay soomaaliya maalinkaasi burburtay wuxuu ahaa ninaan u malaynahay inuu ka soo jeedo gobolada puntland baraha heligaasiyo loola jiray oo hadda nairobi telefishan ka firsmay kitaab buu qaatay wuxuu yahay al-shabaab waa la heshiinaynaa waa dad muslima kitaabkii baarlamaanku waa diiday owadaas wadankii bay ku dhacday kitaabkii allay diideen hadda kula taagan waxaan oran karaa marka xaqiiqada yaan sunnadii nabiga raacay sheekh shariif oo kale koofiyadii sunnadii salaadii wuu hayaa masaajidka madaxtooyadiisana imaam buu ka aha oo waa ka qudbay jiro subxana wuxuu dhihi jiray qudbo waa nin agaala wadan horey oo ma dhexgelin gaalada ma dhowrsan oo la shaqayn waa mid waa ninka koowaad ninka labaad cali xaashi wasale ninka la leeyahay asaguna waa u dhow yahay laakiin adduunka soo adduunka waa waxaa lagu xidha adduunka ay wata adduunyo wata qudbadii cali xaashi wasale kismaayada kutaya wuxuu yiri aniga shacabka iyo ilaahay baa ay wata waxaa soo hartay farmaajo oo ay shacabku oo u banaanbaxaan oo ay leeyahay saa u jeedo waxaana wata yani shacabka soomaaliyeed baa jecel farmaajo wuxuu u dhashay soomaaliya nairobitu wuxuu ka yimid maraykan laakiin calamaa wuu ka soo jeedaa wuxuu ka soo jeedaa meesha la yidhaahdo gilo abaaraha dhacay xogka markuu raadinayo inta calamaa tago ama wax meesha ka dhashay wax ka nooleeya waa soomaali nooleynka horta maka warqaba kaas waxaa soo hartay sakariye oo asal doorasho dhowga waa magacaabayaa oo aan ka jiro asagana wuxuu ahaa ninkii elektriya raacay oo tayo gaala jiro dowlad kasta muxaarada jiray sakriyow adiga waxaan ku leeyahay walaal waa ku aragnay naga fadhiisto waa waxay waa mucaarad waa nin nacayb qabiil baa kugu jira nin siyaasi aan ahay waxaan wax ka sheegaysay intaasoo nin waxaan soo haray cali maxamed geed cali maxamed geedi ninkii wuxuu ahaa isaguna la yidhi haween noqo oo cabdullaahi yusaar oo yidhi anigu aqoontaas maanta oo xilkan joogo oo meel bala iga dhisnaya haween ma noqonayo soomaalinimo iyo calan baan doonaya wuxuuna laguna qarxiyey isbartiimada asagoo naftiisu u huray soomaalida isu keenay oo gobol kasta ka degahayay waa mudan yahay cali cabdilka waa la socotaa isaguna ninkii nairobi waxaa intaa ogtaba jaamacadayn oo aan dabayn lahayn akala saarin oo waxbaray oo qof walba qaxootiga ugu tegi jiray waa ninka si dhaba isaguna anugu nina dabayn lamaahay qaxootiga ugu degahaya xagilaa xagan dheer iyo ifa oo la qaadanayay si dhaba noloshii ula qaadanayay oo ilaa dowlada soomaaliya nabadgelyo ku maray asagoo gooshaaba iyo maxabuus qaba oo hidaha iyo dhaqankii soomaaliya u way ninkaasoo lagu qabamaa waxaa soo hartay cumar cabdirashiid iyo cina cabdishakuur intaan la gaarin baa koorkii laga dilo waxaa la yidhi dekad bay ka teego soomaalida lagu kaxshay hal waba xasan sheekh oo madaxweyne ahaa oo keensaday ha kaba dhigto oo hawa arko inuu ka awogo yahay doonkaasaa meelay ka maraan ayagana horta u taagan waxaa soo hartay kasab ninkasta waa saameynaya waa dadkaygii waa dad soomaaliyeed tasaw sheegi dowladda miqaadinaya taasaa ka muhiimsan welibana nimanka mushaxixiinta ah berri ama maanta inay imtixanaan lacag ku dhawaaqaan dadkaas loo diyaarso oo lacagta ay dolashiga ku bixin lahaayeen waa xaaraane ay halkaas ku bixiyaan ilaahay xaggii looga shacaya waa la dooranaya laakiin ninka ku bixinaya baarlamaan adduunyaa sababa waa sidee u shahida waa dhici kartaa laakiin ninkii dadkaas maanta idimanaya soomaalida taariikhda meel dahab uga gelaya dadkaas meel kasta ku cadaarabo xuquuq ka dhintooda biyalaanta haysato dowladda la taalinaya waa dadka taas mudaanta ha la saaro haddii la rabo doorashada dila loo dhigo si lacagaha ku baxaya dadkaas loo siiyo waa qodobka koowaad qodobka labaad soomaali waxaa leeyahay ilaahay inta ka yaabtaan oo iscafidaan dadka xunaha walaagsanina soo qabta dadka wanaagsanna sheega waxay ku wanaagsan yihiin oo markhaatiisha hada shawka iska dhaafo sida ay tahay u fura taariikhdana yaan beri laga sheegina sida ay tahay haloo horo nin walba wuxuu qabtay iyadaan khiyaano la gelin iyo xumaan maxamed siyaad allaha u naxariisa marin fadl allaha ka waraabiye siduu yiri aqoonyahanka iyo dadka cadaaladda u saaxiibtaado cadaaladdu aqoontu sida ay tahay taariikhda hawlooho jaanberiga laga sheegin haddii kale wax taa waqtigeeda cadaaladdarra imaanaysa weli la heli mahay mar intaasaa kusoo gabagabaya ummadda soomaaliyeedna hayse cafido hala la doorto baarlamaankan mar saddexaad ugu celinaya baarlamaanka soomaaliyeed ee sharafta leh ee karaamaysan ee codkii dadka sida waa ku ammaano waa waa lagu dhaariyey inay u keenaan waddanka labaatanka sano sharaf in baarlamaanku waa shafan yahay ummad bay xuustaa haybad buu leeyahay ninkuu muraayadu ku jiro bay xabatuuro inay keenaan dowlad u degan oo ay ku cajishaan oo wax xalaala ay guraan oo nabadgelyo u leh oo aan korrashin lahayn oo ay weligood ku joogaan la keenaan hadday keenaan mid xun آخرية الضربة وحوالي وعلى حسن قرية أي لما تشوف هي الله حينا بسببين بدر لكن هدي من حوالي في حكا عدودة وفعاته أي ما فعانا يا أول ولد وجاية كل مرأة لها كتشريا إلهي لا يعلم له وما يعم صدو مركان لك الدورة ويستان إلى وقت شك الدورة يسولي لنه راعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم cabdi rasaaq daahir xaabshe oo ka mid a saraakiishii ciidamada militariga soomaaliya ayuu kaasi ha degmada xudur ee gobolka bakool waxaa laga soo sheegayaa inay ka jirta abaar baahsan oo saameysay dadka iyo dunyada boqolaal qoys oo ka soo cararay abaaraha ka jira deegaano ka tirsan bakool ayaa degmada xudun ku xarooday guddoomiye ku-xigeenka degmada xudur aadan cabdi maxamed oo u warramay raadiyo daljir ayaa ka warbixiyey xaaladda dadka degmadaasi ku sugan waxaana uu u warramay faadumo abukar cabdi oo ku sugan xarunta daljir ee boosaaso aad mahadsantiin dhammaan shacbiga soomaaliyeed meel walba ay joogaan waan salaamaya salaan kadib magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaan kusoo hayaamay dad fara badan oo reer miya dadkaas oo kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay gobolka bakool ee degmooyinkiisa kala duwan ilaahay nasligii shacbiguna aaday isaga wanaagsan yihiin iminka
waa tahay baaxadda abaarta ee gobolka ku dhifatay bal wax inooga sheeg
dabcan hadee gaajadu ama abaarta deegaanka ka jirta waa iska gobolada soomaaliya unbay lamid tahay abaarta deegaanada ka jirta unbay lamid tahay dabcan waa abaar aada iyo aada u adag roobabkii da-ye oo la waayey marka waxaan waa dareemi kartaa abaarta xadigeeda iyo baaxadeedaba waa tahay intee bay gaarayaan dadka ilaa iyo hadda soo gaaray degmada xudur dabcan dadkaasi waa dad xoolo dhaqato ah xudur markii hore waxaa ku sugnaa dad kasoo barakacay degmooyin fara badan sida siyaylow iyo rab dhuure iyo deegaano fara badan oo tuulooyin ah dabcan haddana waxaan kusoo darsamay dad reermiya xoolahoodii soo ilaahda ilaa iyo lix kun oo qoys hadda aan ku tilmaanay guud ahaan dadkii markaan isku darnay marka waa dad aad iyo aad u fara badan waa tahay ka maamul ahaan idinku dadkaasi maxaad u qabateen
dabcan annagu waxaan sameynay inaan dejino dibdejin aan u sameyno dabeetana aan u qaylino dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adaha shaqada kuleh in shacbigaasi la gargaaro annaguna ka maamul ahaan waxaan mar walba ku dadaalana shacbigaasi noloshooda aan ka warhayno iyo deegaankoodaba
hadda dadkaasi xaggee bay degeen yaa wax la soo gaaray ilaa iyo hadda oo gurmad ah u fidiyey ma jirtaa wax gurmad oo ah heleen
dadka dhowr noocay isugu jiraan dadka iminka abaarta soo barakicisay weli wax gurmada dowlada aan ka helna ma jiro laakiin rag fara badan ama dad fara badan oo qurba jooga ayaa hadda maalmahan waxay ku howlanaayeen sida gurmad loola soo gaari lahaa shacbiga weli hadda wax soo gaara malaha laakiin dhawaan ayaan rajeynayna in wax kasoo gaaro waa tahay guddoomiye ugu dambeyntii een maxaad een hadda ku baaqaysaa ama aad usoo jeedinaysaa shacabka ku dhagaysanaya
dabcan mar walba waxaan ku baaqaynaa in shacbigana la gargaaro dhammaan guud ahaan shacbiga soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin abaartu waa ay wada saamaysay marka in la wada gargaaro gaar ahaan gobolka bakool xarunta gobolka degmada xudur in il gaar lagu soo eego gudoomiye ku-xigeenka degmada xudur ayuu kaasi ahaa guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa ka hadlay halka ay marayso maxamed cismaan dhagajuun oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada baarlamaanka ee aqalka sare ayaa arrintaa ka warramay بسم الله الرحمن الرحيم shirkii ugu horeeyey ay lahaayeen xildhibaanada aqalka sare waxay go-aansadeen inay soo saaraan guddi u qaabilsan doorashada guddoonka aqalka sare guddigaas ay doorteen wuxuu ka kooban yahay lix xubnood waxay musharaxiinta usoo taagan guddoonka inay musharaxiin u yihiin diiwaangelintooda waxaa la bilaabay maalintii bishu ay ahayd toddobiyo tobanka bisha ilaa waxay socotay maantoo sagaal iyo tobanka ah saacadda markay noo ahayd shanta galabnimo ayay ku ekayd diiwaangelintii ilaa maanta saddexdaa casho waxaa isu soo taagay guddoomiyaha aqalka sare laba musharax guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sarena waxaa isku soo tagaa isku soo taagay toddoba musharax guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sarena isna waxaa isku soo taagay toddoba musharax marka laysku wada daro isku soo sharaxay marka laysku daro waxaa weeye lix iyo toban musharax jadwalka noo dhisan wuxuu yahay maalinta sabtida ah musharaxiinta inay hor yimaadaan aqalka sare halkaa oo ay ka jeedinayaan khudbadihii ay loogu talagalay inay lagu soo doorto oo nin walba ka jeedin lahaa maalinta axadda ana hadduu ilaah yidhaahdo waxay noqonaysaa maalintii doorashadu ay dhici lahayd doorashada qaabkay u dhacaysa waxaa weeye marka hore waxaa la dooranayaa guddoomiyaha markii guddoomiyaha la doorto waxaa ku xiga guddoomiyaha koowaad ku-xigeenka koowaad waxaa kusii xiga guddoomiyaha labaad ku-xigeenka labaad marka waxaan helaynaa guddoonkii oo dhan oo mataqaan baarlamaanka aqalka sare habka uu u dhacayo doorashada waxay noqonaysaa cod dheeri guddoomiyaha waxaa isku sharaxay laba laba musharax labadaa musharax waxaa badka dheeriga ninka iskale ayaa ku guuleysanaya hadduu ilaa yidhaahdo ku-xigeenada maadaama ay laba aysan ahayn toddoba iyo toddoba yihiin waxaa dhacaysa in la galo afarta ugu horeysa in in marka hore marka afarta ugu horeysa in la qaato ay jirooniga labaad ay galaan afartaa haddana labada ugu dambeyso qaybta saddexaad in la galo saa ay ku kala baxaan iyagana dheeri kuwa ugu dambeeya saasay doorashada u dhacaysaa
cabdirasaaq baraag oo ka mid ah qorayaasha da-da yar ee ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa dhowaan kusoo bandhigay magaalada garowe buug uu ugu magac daray qosol iyo qisa kaasi oo ereybixin ugu sameeyey af soomaaliga ereybixinta uu ku sameeyey af soomaaliga waxa uu ku sheegay inay tahay mid uu ku xoojinayo afka soomaaliga daljir xaruntada gaalkacyo waxaa ku waraystay jamaal faarax aadan bismillah raxmaan raxiim marka ugu horeysa aan u mahad celiyo raadiyoga daljir oo runtii raadiyo soomaaliyeed oo aada u qiimo leh ah inta aan ku howlanahay af soomaaliga iyo horumarintiisa in leeg ama ka badan ku howlan sidoo kale faafinta waxyaabaha wanaagsan ee soomaalidu samayso waxaan kusoo barbaaray magaalada gaalkacyo waxaan kasoo baxay dugsiga cumar samantar kadibna waxaan kasoo baxay jaamacadda caanka camuud oo ku taala magaalada boorame waxaa tahay nin qoraaya waxaadna dhowaan qortay buuga kala duwan horta buugtaasi imsi ahaayeen maxayse xambaarsanaayen waa su-aal fiican laba buug ayay ahaayeen buugagtaas mid waxaa la yidhaahdaa qaamuus waxaa la yidhahdaa qaamuuska ereybixinta casriga ah midna waxaa la yidhahdaa qosol iyo qiso midkaasu waa buug sheekooyin aan ku aruuriyey lagu maadsado ama lagu madadaasha midka kale waa buug qaamuus ah oo runtii eray bixin ah terminology maadaama dowladdii dhexe meesha ay ka baxday waa hore marka aniga waxaan isku dayey waxyaabaha teknolojiyaddu inoo keento oo afka kusoo biiraya inaan af soomaali ku hagaagsan afkii uga raadiyo anigu erayada ma sameeyo laakiin af soomaali waan kasoo dhex raadiyaa deedna waan usoo helaa waxaa ka mid a erayada aan soo helay combyuter baa ka mida internet baa ka mida wireless baa ka mida mobile baa ka mida sim card baa ka mida waxyaabahaas marka afka ay soo galaan inay iska dhex joogaan oo ku dhex nagaadaan lama rabo iyadoo loo heli karo erayo ku habboon oo afka ah marka buuggaas baa laga heli karaa erayadaas marka magacyadan hadda aad tirinaysid waa magacyo runtii aada loo isticmaalo oo dee maanta soomaaliya meel kasta laga isticmaalayo waana afaf qaraad waana erayo kulli haddaad ereygii sax ahaa aad u heshay soomaali badan ay maanta ka faa'iidi doonto maxaa ka mid a marka waxyaabaha aad u hesho erebixinta ah erayadu waxay ka kooban yihiin buuggaas daabacadisa koowaad ilaa konton erey weeye daabacadisa labaad sanadkan gudihiisaan soo saari doono haddii alla idmo boqol erey baan rajeynaya inuu noqon doono tusaale yar baan marka ka bixinaya waxaa ka mid ah mobile baa ka mid ah tusaale ahaan soomaalidii hore mobile ma aqoonin laakiin wax ku dhow bay taqaana mobileka dantiisu waxa weeye in dadku isku raadiyaan sidaasoo kale af soomaaliga waxay yaqaaneen koor wax la yidhahdo marka aniga waxaa idhi mobilku koor nooc ka mid ah baa mobile noqon kara aleen baa la yidhahdaa aleenku indrigaha iyo waxyaalaha ayaa lagu xiri jiray waa lagu raadin jiray meeshay guriga ka xigaan iyo haddeerna waxa laga yaaba sidaas kale mobile adoo wata qofki inaad ku raadinayso hotelka dharku ka fadhiya waa xagee joogta halkaasoo kale marka shaqadii baan isiiyey deedna waxaa idhi mobile waxaa noqon kara aleen sidoo kale simcar simcar soomaalidii hore sidoo kale waxaan sameeyey eray bixin ku saabsan nidaamka dawliga ah aniga waxaan arkay dowladnimadao dhan soomaali maaha marka waxaan idhi soomaalida haddii nidaamka dawliga ah loo soomaaliyeeyo soomaalida way way jeclaan lahayd dawliga wayna fahmi lahayd laakiin wixii baan af soomaaliba ahayn soomaalidii kun iyo sagaal boqol iyo kontoneeyadii ka horreeyey wax dowladnimo oo saabsan ma jirin marka waxay haysteen laba eray keliya wax af soomaaliya waxa ka waxa boqor boqor iyo boqortooyo marka waxay boqorku waa qofka inoogu sarreeya waa inoogu madaxa boqortooyaduna waa wadanka o dhan laakiin wuxuu degan yahay qasri qasriga boqortooyada la yidhahdo soomaalida kontomeeyadii wixii ka dambeeyey ilaa toddobaatan markay erebixada samaynayeen waxay yidhahdeen qofka waa yahay inoogu sarreeya dowladdeena oo aynu dooranay maxaynu u bixinaa waxaanu u bixinaynaa bay yidhahdeen madaxweyne daadmeys waxa weeye dadkaas madaxda ah qofka ugu madaxsanaa ugu madaxweynaa weye waxa meesha uu degayana madaxtooyo baa la yidhahdaa ereyga tooyo bay isticmaaleen oo runtii ka xeel dheer xafiis iyo office labadaa ereyba oo carabi iyo ingiriiska ah marka tooyo waa xafiis nololna ka jiri karto oo degaan ah oo suuli iyo biyo iyo waxaas ku jiraan laguna shaqayn karo marka ereygaas xafiis buu dhigmaa aniga marka waxaa idhi intaa wax ka hooseeya soomaali maaha waxaa ka mid a siyaasad dowlad baa ka mid a waxaa ka mid a ra-iisul wasaare waxaa ka mid a wasiir waxaa ka mid a wasaarad waxaas o dhan aniga waxaa idhi soomaaliga haddii lagu laabto waa laga soo heli karaa tusaale aan soo qaato siyaasad oo kale siyaasa asiyaasa waa carabi soomaalidu waxay odhan jirtay wax la yidhahdo erey waxay lahayd u dhigma oo ka qiimo badan waxay aqool marka waxay odhan jirtay aqool xumo abaar ka daran daadweys waxa wey haddii boolisiyaaga ama siyaasaddaadu ay liidato abaar kasta ayadaa kaaga daran ereygaasi marka siyaasad waxaa af soomaali lagu yidhahdaa aqool waxaa kaloo soo qaadanayaa xisbi iyo dimuqraadiyad labaduba way jiraan oo af soomaaliga waan ka helay buuga edishinka labaad baan kusoo saari doonaa waxaa hadda soo qaadanaya laakiin ra-iisul wasaare anigu waxaa ra-iisul wasaaraha loo bixiyo waxaa la yidhahda waaxyo weyne dowladda waaxyaheedoo la isu geeyey qofka ugu weyn weeye sida madaxweynuhu uu madaxda ugu wen yahay waa isaguna waaxyaha ugu wenyahay meesha uu degan yahay waxaa la yidhahdaa waxtooyo maadaama madaxweynuhu uu madaxtooyo deganaa wasiirka waxaa idhi ha loo bixiyo waaxye maxaa yeeley waaxbu dowladda haysaa meesha uu degan yahay ha loo bixiyo waaxyad waxyad dimuqraadiyad ama waxaas yad waa iyada ereyga ku jiro ereyadaasaa ka mid ah runtii ereyada aan helay oo aan haddii allaynu soo soo bandhigi doono waayahay cabdisaaq marka la eego da'daada iyo ereyada imika aad samaynaysa waxaad muddaa inay aada u kala waaweyn rag hore waxaa jira buug hore qaamuus oo mataa qaamuuska weyna afka soomaaliya waa ilaahay hadda kan ugu weyn oo soomaaliya laga qoray ah qoray ma jiraan marka rag khubara oo ereyadaas oo kale aada la kaashatay oo intaad u bandhigtay kugu raacaysi wallahi ereyadasana waa ereyo muhiim ah ay ku yihiin runtii dad badan oo aqoon-yahana ama waayo arag ah oo aan maaragtay erayadan la wadaagay waxay sheegeen in erayadan erayo qiimo leeyihiin oo in badan ay ku habboon tahay laakiin aniga mushkiladda arka waxaa weeye dadkii aqoonta lahaa waddanka way ka qaxeen library library weyn oo hadda la tagana ma jiro anigu intaana la ekahay soomaaliya aan ku dhashay soddon sana hadda ku dhowahay weliga xamar ma arag caasimaddii waddanka weligayna tegin marka waad arkaysaayo libraryna ma jiro aqoontiina way qaxda haddii marka la iska fadhiyo oo la sugo waaga wax soo laabtaan mushkilad baa dhacaysa marka dadka waan la sugayaa waan qorayaa anugu wixii karaanka ah deedna hadha waxaas tartan bay geli doona hal erey oo ka mid a hadduu shaqeeyo erey qiimo leh buu noqonaya haddii alla idin ugu dambayntii hiigskaagu marka muxuu yahay maxaad rajeynaysaa hiigskayga waa ugu dambaysiinaya laakiin hadda waxaan wadaa erey aan is leeyahay qiimuu leeyahay oo maanta hadda waxaan u imid warbaahinta waxa weeye inaan ereygaas la wadaago dadka ay qusayso ereygu waxa weeye senator senator waxa weeye soomaalidu hadda ay yeelatay waa xildhibaanada aqalka sare marka soomaalidu maadaama hadda ay yeelatay ereygii soomaaliya buu shaqo ka helaa lama rabo marka inuu iska soo dhex dhigo soomaaliya oo ereygii uunala socda afkeeni ka mid noqdo waxaa la rabaa erey lagu bedelo senator maraykanka inuu ku ekaada la rabaa iyo kanadii meel hare laakiin soomaali soomaali baan u haysanaa waxa weeye ereygaas senator ereyga senator iyo senator waa isu egyihiin waana isku shaqo waana la isku bedeli karaa senator waxa weeye qofka samaha sameeya samo iyo tare bay ka timid marka waxaa idhi anigu senator waxa weeye waa senator ereygaas marka waxaan doonayaa inuu faafo oo bulshada gaaro oo bulshadu qaado deedna xildhibaanada aqalka sare la gaarsiiyo deedna ereyada ay ka doodayaan oo midka ay dooranayaan lagu daro haddii uu noqdo ereyga ku habboonna la qaato haddii uu noqon waayo mid ka wanaagsan ahlana waxbaan ka qaadanaya hiigtay ugu dambeeya waxaa weeye af soomaaligu inuu noqdo af af aan af kale u baahnayn af soomaaliga afna marti uma umana baahna ma aaminsana erey af soomaaliga laga waaye inuu jiro laakiin waa laga yaabaa tobankan sano inaan helin ereyada qaarkood aniga laskii aan waayey baa jira waxaa laga yaaba tobanka sanoo soo socota aqoon-yahanada iga dambeeya inay helaan laakiin af soomaaligu waa af dhamaystira waxaan rajaynayaa marka inaan noolaado af soomaaliga oo uusan ku jirin erey dooli ah oo aan af soomaali ahayn
waraaga buugga qosol iyo qiso cabdirasaaq baraag ayuu kaasi ahaa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii caawiya daljir oo caaweysintan idin kaga imaanaya stuudiyaha daljir ee magaalada buuhol barnaamijkan lamid intaan isku arkayno nabadgelyo